deegaanka dhardhaar ee gobolka mudug ayaa laga soo sheegayaa baahiyo biyo oo aada u baahsan maadaama deegaanka ay ku nool yihiin dad badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolodhaqatada iyo weliba beeraha biyoyarada ka jirta deegaanka ayaa waxa uu kuuragalay qaar ka mid a mas-uuliyiin kala duwan oo ay hogaaminayaan wasaaradda beeraha galmudug wasaaradda cadaaladda gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug ee arrimaha samafalka iyo maamulka gobolka mudug maamulka iyo bulshada deegaanka dhardhaar ee gobolka mudug ayaa ka warramay horumarada ka jira deegaanka iyo sidoo kale baahida biyola-aan ee ka jirta wakhtigan oo ay u baahan yihiin in wax badan laga qabto meel haddaan biyo ka jirin bala kama maqnaalayiri meel haddii biyo laga waayo oo aysan biyo ka jirin bala waa u diyaar baaliyi wax la cabbo oo lagu noolaado wax lagu weysaysto wax wax lagu kariyo midna haddaan la arag baaba iyo bela kama dhimana waxaad moodaa marka biyaha ceel baa la qoday ceelkaa la qoday wuu kaafin waayey canaabtii joogtay haddana dadkii wuxuu u baahday in maanta laga faa'iidayso mashruucii yimid iyo ka horba isku day ahaan in dhulka la shafiicsado dadku uusan ka maarmi karin wixii loogu safri jiray gobollada kore oo fogfog oo ilaa muqdisho iyoo kale loogu arri jiray baabuurta laga sugi jiray degaankii annagu aanu joognay ilaahay noogu sahlay dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug bedel liibaan ayaa isaguna ka hadlay baahida biyola-aan ee ka jirta deegaanka dhardhaar intaa ka gadaal waxaan rabaa sidoo kale inaan ka mahad celiniyo isku tashiga dadka beeraleyda ah ee ay ku hirgeliyeen ceelkan oo maantay doorkiisu hadda u marayo doorkii in biyihii lasoo saaray laakiin ay awoodi waayeen in haantii iyo soolarkii iyo meeshii waastada xoolaha ka caawiyay ama lagana waraabinayay beeraha oo ay rabaan in biyaha loo xiriiriyo waxaan dhammaan ka codsanayaa dowladda heerarkeeda kala duwan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda beeraha saaxiibkii galbeedteeda ee agaasimahaya dhammaan saaxiibada wasaaradda iyo dhammaan dowladda inteeda kaleba in laga qayb qaabto ceelkan